yeremya cutubka soddon iyo koowaad rabbigu wuxuu leeyahay isla markaasba waxaan ahaan doonaa ilaaha qolooyinka reer banu israa'iil oo dhan oo iyana dadkaygay ahaan doonaan rabbigu wuxuu leeyahay markaan u soo kacay inaan isagana siiyo ayay dadkii seefta ka baxsaday naxariis ka heleen cidladii waana reer banu israa'iil rabbigu waa horuu ii muuqday oo wuxuu igu yidhi waxaan kugu jeclaaday jacayl daa'im ah oo sidaas daraaddeed raxmad baan kugu soo jiitay dadka israa'iil ee bikradda ahow mar kalaan ku dhisi doonaa oo waad dhismi doontaa oo waxaad mar kale isku sharxi doontaa daafafkaagii oo waxaad ciyaaraha ula bixi doontaa kuwa reereeya oo weliba waxaad canab ku beeran doontaa buuraha samaariya oo beeralaydu wax bay beeran doonaan oo midhahoodana way ku farxi doonaan waxaa imaan doona wakhti waardiyayaasha buuraha efroyim kor saarannu ay ku dhawaaqi doonaan sara joogsada oo aynu rabbiga ilaaheenna siyoon ugu kacne waayo rabbigu wuxuu leeyahay reer yacquub aawadiis farxad ugu heesa oo waxaad u dhawaaqdaan kan madaxa qurumaha ah aawadiis naadiya oo ammaana oo waxaad tidhaahdaan rabbiyow dadkaaga ah kuwa reer banu israa'iil ka hadhay badbaadi bal ogaada waxaan iyaga ka soo kaxayn doonaa dalka waqooyi waanan kaa soo ururin doonnaa dhulka darafyadiisa oo waxaan iyaga la soo keeni doonnaa indhoolaha iyo curyaanka iyo naagtii uur leh iyo tii ilmo la folanaysa iyagoo guuto weyn ah ayay halkan ku soo noqon doonaan iyagoo ooyaya bay imaan doonaan oo aanoo qalbi qaboojinaya ayaan soo horkici doonaa oo waxaan iyaga soo agmarin doonaa durdurro biyo ah iyo jid toosan oo ayan ku dhex turanturoon doonin waayo aabbaan reer banu israa'iil u ahay oo efraayimna waa curudkaygii qurumahow rabbiga ereygiisa maqla oo gasiiradaha fog ka dhexnaadiya oo waxaad tidhahdaan kii reer banu israa'iil kala firdhiyey wuu soo ururin doonaa oo wuxuu u ilaalin doonaa siduu arrijir adhigiisa u ilaaliya oo kale waayo rabbigu reer yacquub wuu soo furtay oo wuxuu ka soo badbaadiyey gacantii kii isaga ka xoogga badnaa oo intay yimaadaan ayay meesha sare ee siyoon ka dulheesi doonaan oo waxay u soo wada qulquli doonaan rabbiga wanaaggiisa oo ah haruur iyo kamri iyo saliid iyo ubadka idaha iyo lo'daba oo naftooduna waxay noqon doontaa sida beer la waraabiyey oo kale oo mar dambena innaba weligood ma ay murugoon doonaan oo markaasay bikraddu cayaarta ku dhex reenreen doontaa oo barbarrada iyo odayaashuba ay wada farxi doonaan waayo baroorashadoodii farxad baan ugu beddeli doonnaa waana u qalbi qaboojin doonnaa oo waxaan ka dhigi doonnaa inay murugtoodii ka rayreeyaan oo rabbigu wuxuu leeyahay wadaaddada naftooda aad baan u dhergin doonaa oo dadkayguna wanaaggaygay ka dhergi doonaan rabbigu wuxuu leeyahay cod baa ramax laga maqlay baroorasho iyo oohin qaraar oo raxeel carruurtayday u ooyeysa wayna diiddaa in carruurteeda looga qalbi qaboojiyo waayo ma ay joogaan rabbiga wuxuu leeyahay codkaaga oohinta ka jooji oo indhahaagana ilmada ka celi waayo rabbigu wuxuu leeyahay shuqulkaaga waa lagaga abaalgudi doonaa oo iyagu mar kaley ka imaan doonaan dalkii cadowga oo rabbigu wuxuu leeyahay ugu dambaystaadana rajaa ku jirtaa oo carruurtaaduna mar kalay waddankooda ku soo noqon doonaan sida xaqiiqada ah waxaan maqlay efroyim oo ku barooranaya adigu waad ii edbisay oo waxaa la ii edbiyey sidii dibi layli ah oo aan xarqoodka u baran isoo celi oo aniguna waan soo noqon doonaa waayo rabbiga ilaahayga ah ayaad tahay hubaal markaan soo noqday ayaan toobad keenay oo markii leewaaniyeyna bawdadan dharbaxay oo waan ceeboobay oo xataa waan sharaf jabay waayo waxaan weli sitay ceebtii yaraantayda rabbiga wuxuu leeyahay efrayim ma wiilkayga aan aad u jeclaayba oo ma wiil aan ku farxaba waayo mar alla markii aan wax isaga ka gees ah ku hadlo aad baan isaga u xasuustaa oo aawadiis ayaa uurku ii gubtay hubaal waa u naxariisan doonaa calaamado samayso oo tirir jidka lagu garto qotonso oo qalbigaaga u soo jeedi xagga jidka weyn kaasoo ah jidkii aad markii hore ku tagtay dadka israa'iil ee bigradda ahow soo noqo magaalooyinkaagan ku soo noqo kaaga sida bigrad dib u socdow ilaa goormaad iska daba wareegaysa waayo rabbiga wax cusub buu dhulka ku sameeyey oo naag baa nin ku wareegi doonta rabbiga ciidamada oo ah ilaah reer banu israa'iil wuxuu leeyahay hadalkan ayay mar kale kaaga dhex hadli doonaan dalka yahuuda ah iyo magaalooyinkiisaba markaan maxaabiistooda dib u soo celiyo oo waxay odhan doonaan hoyga cadaaladda iyo buurta quduska ahay rabbigu ha ku barakeeyo xaggaas waxaa deganaan doona dadka dalka yahuuda ah iyo magaalooyinkiisa oo dhanba kuwaasoo beraley iyo kuwa xoolodhaqato ah waayo naf kasta oo daallan ayaan waabxiyey oo naf kasta oo murugaysanna waan dheregjiyey markaasaan toosay oo wax baan fiiriyey oo hurdadaydina way ii macanayd rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada waxaa imaan doona wakhti aan dalka israa'iil iyo dalka yahuudahba ku dhex beli doona abuur dad iyo duunyaba oo rabbigu wuxuu leeyahay waxay noqon doontaa in sidan iyaga ugu dhowray inaan rujiyo oo aan dumiyo oo aan afgembiyo oo aan baabi'iyo oo aan wada dhibo sidaas oo kale ayaan iyaga ugu dhowri doonaa inaan dhiso oo aan bero oo wakhtigaas iyagu mar dambe ma ay odhan doonaan aabbayaashii waxay cuneen canab dhanaan carruurtiina way salliyoodeen laakiinse mid kastaba wuu dhiman doonaa xumaantiisa oo nin kasta oo canab dhanaan cunaba wuu salliyoon doonaa bal eega maalmihii waa imaanayaan ayaa rabbigu leeyahay oo anigoo ahdi cusub baan la dhigan doonaa reer israa'iil iyo reer yahuuda oo aan ahayn ahdigii aan awowayaashood la dhigtay oo kale maalintii aan iyaga gacanta qabtay inaan ka kaxeeyo dalka masar iyagoo ahdigaygaas way jebiyeen inkastoo aan iyaga sayid u ahaa ayaa rabbigu leeyahay laakiinse kanu waa axdiga aan la dhigan doono reer israa'iil maalmahaas dabadood ayaa rabbigu leeyahay sharcigayga waxaan gelin doonaa uurkooda oo qalbigoodana waan ku qori doonaa oo ilaahoodana waan ahaan doonaa iyaguna dadkaygay ahaan doonaan mar dambe nin kastaba deriskiisa wax ma bari doono oo nin kastaba walaalkiis wax ma bari doono isagoo ku leh rabbiga garo waayo kulli way i garan doonaan kooda ugu yar ilaa kooda ugu weynba ayaa rabbigu leeyahay waayo xumaantooda waan cafiyi doonaa oo dembigoodana kol dambe ma xasuusan doono rabbiga qorraxda maalintii nuurka ka dhiga oo qaynuunnada dayaxa iyo xiddigaha ka dhiga inay habeenkii nuuraan oo baddana kiciya si ay mawjadaheedu u guuxaan oo magaciisii la yidhaahda rabbigii ciidamada wuxuu leeyahay haddii qaynuunnadaasu ay hortayda ka tagaan farcanka reer binu israa'iilna way ka joogsan doonaan inay weligoodba hortayda qurun ku ahaadaan rabbigu wuxuu leeyahay haddii samadda sare la qiyaasi karo amase asaaska dhulka hoose la soo baari karo markaas aniguna farcanka reer binu israa'iil oo dhan waan u wada xoori doonaa wixii ay sameeyeen oo dhan aawadood ayaa rabbigu leeyahay oo haddana rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada waxaa imaan doona wakhti rabbiga magaalada looga dhisi doona munaarada xanaaneel iyo tan iyo iridda rukunka oo xadhigga qiyaastuna wuxuu hore ugu sii gudbi doonaa tan iyo buurta gareeb oo ka sii horraysa oo xagga goocahna wuu u jeedsan doonaa oo dhammaan dooxada maydadka iyo dambaskaba iyo beeraha oo dhan tan iyo durdurka qidroom iyo ilaa iridda faraska oo dhanka bari u jeeddaba quduus bay rabbiga u ahaan doonaan oo weligeedna mar dambe lama rujin doona lamana dumin doono